Deegaano ku tirsan degmada Guriceel ee Canola, dadka xoolo-dhaqatada ah ayaa xilligan waliba ku tegana cudur dhibaato ka haya xoolo nool, taas oo henshaw la xanuunsan xoolo. Cudurka qanjidha oo ku mid ah kan kadhiyo xoolo, iyo kan hadda ku jira deegaanada ku tirsan degmada Guriceel, taas oona halis ka ah dadka maadaama iyo isticmaalaan hilibkii waliba caanadiyo. Waxaan ku mid dhalinyarada Canola degmada Guriceel ee baraday cilmiga xanaanada xoolo yaa bilaabay daawayga xoolo kadhiya cudurka qanjidha oo kadhiya xoolo badan. Dhakhaatiirtan ka kooban dhalinyarada deegaanka ayaa sharxay cudurkan iyo halista uu leeyahay xoolo nool.
Cudurkan qanjaha ama enterotoxemiyada waa cudur halis ah. Waxaa laga yaabaa nin lahay laba boqol oo neef inuu cudurkii ku arko arigiisa oo uu is yidhaahdo niihow haddaad hal neef u samrisid waxaa dhacaysaa xoogaa waa waad ka baqiilaysaaho dhibay kugu tahay muddo bil gudaheedana xoolihiisii ay meeshaas ku dhammaadaan oo halkii neef uu dawada uga baqiilaayay ay u sababto inuu waayo in ka badan boqol neef oo ariya middaasi waxay keenaysaa dhibaato weyn marka dadku waa in ay ku baraarugsanaadaan intii dhib weyn gaari lahay in ay ka hortaga ku dadaalaan tallaalkaana la hormariyo ayaguna ka faa'iidaystaan tan kale waxaan u dirayaa wasaaradda xanaanada xoolaha ee khaasatan galmudug iyo tan federaalkaba waxaa jirto cudurro badan oo tan hadda aan sheegayno ay kow ka tahay bulshadana looga baahan yahay in laga garab istaago waxaa laga yaabaa in ay adag tahay in dawadii ay soo gataan dadkii ay ku adag tahay ayna ku sababto in riyo yarow lahay ay meeshaas ku dhammaadaan cudurka ugu daran oo halista ah oo ariga dhammaynayaa wuxuu noqday qanje haddeer arigii waa sii waa sii dabargo'ayaa sidii lod waddadii lo'dii martay uu hadda ku socdaa arrinkaasaa marka dadku wuxuu u baahan yahay in maaragta arrinkaa lagu baraarugo oo dowladda wasaaradda maaragta xanaanada xoolaha iyo ciddii kaloo maaragta wax keeni karta dadka dhakhaatiirta maaragta xoolaha soo bartay ee dawadooda hadday hay-ad tahay iyo haddii ay tahay ilaahay idankiis dowlad tahay waxaa la rabaa arrinkaas in aad maaragta juhdi loo geliyo si xoolahaas u badbaadaan mar haddii xooluhu dabar go'aan dadkan deegaankan dadku waa xoolodhaqato inta badan noloshooda xoolahay ku tiirsan tahay xooluhu hadday dhammaadaanna dadku waxuutuu isugu tegayaa lagu tallaalay arigaasu ari wuxuu ahaa in badan xanuunsanaay wuxuu ahaa ari laba tiraa adiga konton iyo shan neef waa ka dhimantay cudur qanje la yidhaaho aad u daran oo aan daawo ka hortaga maahana daawo kale aan lala gaari karin oo aad u daran buu ahay in badanna waa ku jira waddanka oo aniga garashadayda ka badan dhowr boqolaal sana uu joogay waa bishii toddobaad toban iyo sideeddeedii aa tallaalka dooska koowaad la tallaalay